إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlwusuul ilaa qawaacid اlusuul gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay xukunka oo sharciga ah oo takliifiga ah alxukmu sharciyu takliifiy xukunka markaa takliifiga shana loo qaybiyahay mubaaxa oo xukunka shanta ugu dambeeya ahaan ku dhex jirnay waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay mas'alada ah xukmu lintifaaci xukmu acyaani lmuntafaci biha macnaha xukmu lintifaac yaana loola jeeda ahaan idhi xukmu lintifaaci bilacyaani almuntafaci biha marka taas xukunkeedan ku dhex jirnay laba qowl saddex qowlaa ku jirta laba ma ahan saddex qowlaa ku jirta qowlkii koowaad oo qowlka ugu raajaxsanee sawaabkaa ah ayaan darsiga hore ku qaadannay oo ah alashyaa almuntafaca waxa weeyaan asalkeedu waa inay mubaax tahay qabla wuruudi sharci intaan xataa daliil ku soo aroorin waa mubaax haddii daliil soo arooro xukunkuu siiyaa shaygaas la qaataahe waa mubaax adiladeediina soo qaadannay wuxuu yidhi falidaalika falidaalika marka waxaa laga cilaynaa liajli anna alasla filmanaafici alibaaxa in ashyaada nacfiga leh asalkeedu ibaaxa yahay darteed sharaxana sidaas waa idinkugu tacliiliyey falidaalikada waxaa lagu ishaarayaa faliajli anna alasla filmanaafici alibaaxa in waxa weeyaan ashyaada nacfigale asalkoodu ibaaxo yahay darteed ankara waa inkireen bacdu lmuctasilati muctasilada oo firqa lunsan ah gobolka mid ah sharciyatahu sharciyata almubaax mubaaxa sharcinimadiisa waxa weyan firqada muctasilada oo ah atbaacu waasil ibnu cadaa waasi ibnu cadaan ninkii la dhihi jiray oo waxa weeyaan majliskii xasanulbasri laga cayriyey ninkaas waasil ah firqada raacsan ee madabkooda madhabkiisa ku raaceen taasaa waxaa la idhahdaa muctasila waa firqa ahlu dalaal ah firqadaas marka gobol ka mida waxay yidhahdeen mubaaxu axkaamta sharciga ka mid maaha ka mid ma aha maxaa yeele waxay yidhahdeen qabla wuruudi sharciyuba xukunkaanu jirayba axkaamta sharciga ka mid maahan mubaax axkaamta sharciga ka mid maahan maxaa yeelay qabla sharciyu sugnaa shaygaanu mar hadduu nacfi leeyayso ma aanaan dhihin ayadoon daliil soo aroorin inuu mubaax yaa laga qaadanaa idan sharciga ma hayo mubaax marka axkaamta ka mid maaha marka waana qalab sababtoo ah shayga mubaaxa saddex kama baxo shayga mubaaxa saddexuu soo meel ka soo gelayaa kow daliil gaar ah oo khitaab sharciyu inuu xalaaleeyey uxilla lakum saydu ulbaxri uxillat lakum bahiimatu lancaami uxilla lakum leylata siyaami rafaf wa axalla allaahu albayca wa xarama alribaa in daliil gaaraba lagu xalaaleeyey hadda taas waaba khitaab sharciya xukun ku sugnaaday khitaab sharci ah xukun ku sugnaaday weeye kaas war ma leh talabaad in waxa weeyaan nafyul xaraj uu ku sugnaado oo laa xaraja la yidhaahdo oo xaraj layska anfiyo xaraj laga anfiyo asna waa khitaab sharciyu ku sugan yahi saddex waxaa ah inuu shaygaanu shay nacfila yahay wax nasaba ku soo aroorayna ma jiraan taasna adilada guuda laga qaadanaa sida aayaddii hore aan u soo akhrinay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ayaduna waa khitaab sharci marka xukun sharciya weeye mubaax sidaasaa sawaabkii laakiin muhiim waxaa ah inaan ogaanno ibaaxada laba loo qaybiyaa ibaaxa sharciya ibaaxa caqliya sharaxana waa idinkugu qaybinaya masalada sidaas markuu aayaadka keenay uxilla lakum saydulbaxri iyo qowlka ilaah uu yidhi uxillat lakum bahiimatu lancaami kadib ibaaxada laba loo qaybiyaa ibaaxa sharciya iyo ibaaxa caqliya marka saddex magac waa isku mid hal shayga lagu wada magacaabaa waa mutaradifaad haddii la yidhaahdo ibaaxa caqliya iyo haddii la yidhaahdo baraa'a asliya iyo haddii la yidhaahdo cadamul istisxaabi asliyi saddexdaasu waa hal shay magaciisa waa isku mid waxa weeyaan kow alibaaxa caqliya ibaaxa caqliya waxay tahay shayga nacfiga leh wax nasuna aysan ku soo aroorin oo caqligaa wuxuu gartay shaygan inantaan daliil ku soo aroorin qofka inuusan mukallaf ku ahayn oo aan mas-uuliyadu ka saarnayn oo lagu addoonsan ficilkiisa iyo tarkigiisa midna qabla wuruudi sharci caqligu wuxuu fahmay maahan caqligaa uu xalaaleeye maahan ee waxay tahay caqligu wuxuu gartay intaan soo aroorin daliil sharci ah ka hor inuu daliil ka yahay takaaliif inuu daliil ka yahay takliif oo ah waxa weyn amar ama nahy intaas weeyaan marka haddii laydhaha ibaaxa caqliya waa saas caqligaa wuxuu gartay intaan sharciga daliilkiisu soo aroorin shaygan waxa weeyaan qofku mukallaf kuma ahan laa amran walaa nahyi haddii la yidhahdo albaraa'a sidiina waa la mid oo waxa weyan intaan daliil soo aroorin asalka waa in qofka dimmadiisu beri ka tahay takliifka oo hadda intaan salaadna la amrin dadka salaad waajib kuma ahayn intaan soon la amrin soon waajib kuma ahayn baraa'a siliya lagu sugnaa baraa'a siliya aa lagu sugnaa intaan ribada la xarimin ribada dadkii ku mucaamilay ku dambaabi may ma ku dambaabin ila lagama reebin intaan qamrada la xarimin dadkii qamrada cabay ku dambaabi may maxay ku sugnaayeen albaraa'a alasliya haddii la yidhahdo istisxaabu alcadami alasliyina waa nafsu istisxaabu alcadami alasliy cadamlasli waxa weeye asalka cadamiga asal waa in takliif la waayey oon qofkaanu shaygan mukallaf ku ahayn takliifkaas weyntiisa ayaa la weheshanaa ilaa la helo daliil sharciya istisxaabu alcadami alasliy albaraa'a caqliya waxa weeyaan iyo waxa weeyaan in la yidhaahdo alibaaxa alcaqliya waa isku mid ibaaxa sharciya laakiin waxay tahay daliilaaba soo arooray uxilla lakum saydulbaxri uxillat lakum bahiimatu lancaami uxilla lakum leylata siyaami rafafu aayad ama xadiida shaygan yidhi waa xalaal kaas oo naska gaarka ku soo arooray waxaa la yhahdaa ibaaxa sharciya labadaas ibaaxo maxay ku kala duwan yihiin oo kala garashada aan kala garannay maxaan ka faa'iidaynaa waxay ku kala duwan yihiin laba mas'alo waa weyn kow shay ku sugnaaday ibaaxa sharciya oo sharcigu xalaaleeyey haddii la rafciyo sharcigu rafciyo nasqiya lagu magacaaba tusaale awalu islaam ilaahi weynaa markuu rabadaanka in la soomo waajibiyey takhyiiru geliyey qofka mukallafka khiyaaru leeyahy inuu iska bixiyo raashinoo afuro iyo inuu soomo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin faman tatawaca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum khiyaaraa ilaahay siiyey markii dambe waa la rafciyey xukunkaas waa la suuliyey waa la rafciyey oo waxaa soo arooray faman shahida minkum shahra falyasum qofka bishaas xaadir noqdaa ha sooma khiyaar ma lehe rafcinta ibaaxadii hore la rafciyo qofku markuu doonana uu soomayey hadduu doonana raashin bixinayey rafcinta la rafciyey nasqiyaa la yidhaahdaa ilaa marka hore ibaaxada hore nas ku sugneed oo aayaday ku sugneed khidaab sharcigay ku sugneed khidaab sharcigana waa lagu rafciyey kaas waxaa lagu magacaabaa naskhi laakiin xukunku hadduu marka hore ku sugnaa ibaaxa caqliya amase waxa weyn baraa'a asliya uu ku sugnaa waa la rafciyey xukunkaas nasqi laguma magacaabo ma lagu magacaabo nasqi tusaale markii salaada la waajibiyey la dhihi maayo waxaa la nasaqay salaad la'aantii maxayle salaad la'aantu khidaab sharciga kuma sugnayn markii qamrada la xarimay la dhihi maayo waxaa la nasaqay ibaaxadii oo qamrada haddaanaan marka hore dhihin daliilay ku sugnaatay khilaaf yaraa ku jira taasi markii ribada la xarimay la dhihi maayo waxaa la nasaqay ibaaxadii ribada la dhihi maayo maxaayl awalba ribo wax lagu kala gato waxaweyn khidaab sharciga kuma sugnayn marka farqiga koowaad waa midkaas oo ah wixii awal khidaab sharciga ku sugnaaday marka la rafciyo waxaa lagu magacaabaa nasqi wixii laakiin aan khidaab sharciga ku sugnaanin ee ibaaxa caqliya ku sugnaa iyo baraa'a asliya marka la rafciyo nasqi lagu magacaabi maa waa mas'alo mas'alada labaaday ku kala duwan yihiin shayga hadduu asalka ku sugan yahay ibaaxa caqliya albaraa'a asliya imaamka muslimiinta hadduu maslaxa u arko waa diidi kara ama waa qeydi kara tusaale hadda asalka waddadaas laamigaa markaad maraydo inaad midig jidka ka marto adoo baabuur wata inaad bidix ka martaa labadu waa isku mid asal waa ibaaxa caqliya waa ibaaxa caqliya waa baraa'a asliya laakiin imaamku hadduu u arko haddii qofo meeshuu doono maro in baabuurta isku dhacayaan oo ay isku dhammaanayaanoo shil imaanayo dadkii ku dhibtoonayaan oo uu yidhaahdo gaariga u socda dhankaas qorraxdu ka soo baxdo ma mari karo jidka kama mari karo ilaa mooyee dhanka midigtaa gaariga dhanka qorraxdu u dhacayda u socdana jidka kama mari karo ilaa bidixda mooye hadduu yidhaahdo oo uu xugun ku soo saaro waajibay noqon in lagu raaco khilaafa la khilaafaana xaaraanu noqona dadku ay alla ku caasinayaan maxayla daacadiisii ka mid in la adeeca waajib yahay wuxuu amrana waa shay mubaax taas maxaa yeelay markii hore waxay ku sugnayd waddada in xagga laga marayo xagga laga maraa ibaaxa caqliya ee ibaaxa sharciya kuma sugnayn laakiin shay awal ku sugnaa ibaaxa sharciya imaamku mana qaydi karo xataa qeyd uma samayn karo iska daa inuu xarimeen tusaale tacadudu zawjaad waxa weeyaan ninka inuu guursado afar xaas hadduu doono fankixuu maa daaba lakum min annisaai matna wa ulaaa wa rubaaca fa in khiftum anlaa ta'diluu fawaaxida waxa weyaan saasaa ilaahay baneeyey khitaab sharciyahana ilaahay ku baneeyey ninku intuu doono inuu guursado afar ilaa hal intaas u dhacayda afar ma dhaafi kareen imaamku uma arki karo maslaxo oo ma dhihi karo maslaxan u arkay waxa weeyaan dadkii aad u badanaya beeraha waxa ka soo go'ayaana kuma filna mid ka badan lama guursan karo ma dhihi karo shaqarkubalidallee waa ibaaxa shaciib masaladaasna waxa weyan axmed maxamed shaakir tacliiqaadka iyo taqriijka uu ku leeyahay cumdatu tafsiirka oo tafsiir ibnu kaiirka uu soo ikhtisaariyey waa kan ku sheegaya markuu marayo aayaddan hadda akhriyey fankixuu maa daaba lakum min annisaai matnaa wa ulaaa wa rubaaca fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum baxdi dheer oo laba safa ka badan uu masaladaas uga hadlayaa imaam iyo weli weliyul amar inaysan wax shaqaa ku lahayn xugun sharcigu banneeyey mana qaydi karaan mana xarimi karaan asagoo ka hadlaya gumaystihii ingiriiska markuu duwalka muslimiinta qabsaday inuu waxa weeyaan kuwo uu tarbiyeeyo maqaarka muslimiinta uga eg laakiin kafara qalbiga ka ah ee kufri bawaaxa ku dhacay inuu adeegsaday oo yidhaahdeen sharciga islaamku waa xaaraamtinimaynayaa waxa weeyaan tacadudu zawjaadka oy ku dhawaaqeen marka inay kafara yihiin uu aad ugu celcelinayaa oo in badan ku soo celinaya kuwaasoo uu ku tilmaamay dahaarada inaysan oqoon weysada xataa aysan oqoon laakiin ay uga hadlayaan masaa'ilka tacadudu sawjaadka ka annahu mujtahiduun sida darajada ijtihaaddad gaaray marka waana sida mar walba kafaradu ay u adeegsadaan dad maqaar muslim leh markay doonayaan inay diinka alle baaba'shaan masalada halkaas uga hadlaa marka taasuna waa farqiga kale oo shaygii ku sugnaa ibaaxa caqliya imaamku hadduu maslaxa u arko waa joojin karaa laakiin shaygii ku sugna xukunkii ku sugnaaday ibaaxa sharciya wax faragelina kuma leh suldaan ma soo farageli karo isagu xataa qayd uma samay karo ma dhihi karo oo iyaga laftooda gaalo waxay dooneen marka hore inay quyuud u sameeyaan oo yidhahdeen ninka qaniga ah waa loo ogolaya afarta laakiin waxa weeyaan ninka faqiirka xaaraanay ka tah markaasay yidhahdeen war laba shir gey karo markay sharcigaas dejiyeen ay haddana dib ula laabteenay kan kale ku bedeleen ah dadko dhan ka xaaraan dadko dhan uu ka xaaraan marka waa isku mid qeydna uma samayn karo waxa weeyaan mana joojin karo ma wada xarimi karo waa noocaas waayahay wa cinda alqaadii wa cinda alqaadii alqaadii waxa weeyaan haddii la itlaaqo marba iyadoo la joogo kutubta usuuliyiinta xanaabilada waxaa loola jeedaa abuu yacla maxamed ibnu xusayn ayaa loola jeedaa wa cinda alqaadii qaadigii agtiisa iyo wabni xaamid ibnu xaamidna waa xasan ibnu xaamid ibnu cali ibnu marwaan oo asna waqtigiisii waxa weeyaan culummada xanaabilada ugu waaweyn ka mid ahaa wa cinda alqaadii qaadigii agtiisa iyo wabni xaamid ibnu xaamid iyo wa bacdi almuctasilati muctasilada gobol ka mida agtooda alxadru xarimid wey macnaha xukmu ashyaa'i almuntafaci biha ashyaada nacfiga leh ee lagu nacfiyo xukunkooda ayagu waxay dhahdaan asalku waa inay xaaraam tahay qowlkii horuu ka soo jeeda qowlkan qowlkii horeeto oo ahaa ashyaada nacfiga leh xukunkoodu asal intifaacoodu waa inuu xalaal yahay qowlkaana ka soo horjeeda waxay leeyihiin a'immadaanu ashyaada nacfiga leh ee aan daliil ku soo aroorin asalku waa manci waa inay xaaraam yihiin maxay u daliishadeen waxay u daliishadeen waxay yidhaahdeen asalka ashyaadu horta dhammaan ashyaada ilaahay baa iskale ashyaadoo dhan allah iskale waalaslu fii milki lgayri mancu tasarufi fiihi ila biidnihi shay milki cid kale u leedaho qayrkaa leeyahayna asal waxaa inaadan ku tasarufi karin ilaa inuu ku idmo maahane waxay leeyihin haddaan allah idinsa adigu intifaace alaslu fii milki lgayr mancu tasarufi fiihi ila biidnihi saasay yidhaahdeen ayagu cilladaasay daliishadeen tacliilkaasay keeneen waxay dhaha ashyaadoo dhan allaha iskale addoommadu ma laha asalna waxa u ah shayga kayrkaa leeyahay inaadan ku intifaaci karin ilaa kayrkaasoo kuu idma mooye si kale uguma intifaaci karin laakiin niqaashaa lala galay iyagana niqaashaa lala galay waa la niqaashay sida maxamed ulamiinu shinqiida aad ka arki karto mudakirada wuxuu yidhi waxaa lagu niqaashay anna manca tasarufi fii milki lghayr inamaa yaqbuxu caadatan fii xaqi man yatadararu bitasarufi fii milki lghayr waxaa la yidhi milkiga cid kale leedahay inaad ku tasaruftaa waxay xun tahay marka ciddii laheed ku dhibtoonayso markaasay xun tahay caadatan laakiin haddaysan ku dhibtoonayn ciddii milkiga laheed caad ahaan ceeb weyn in laysku diidaa tusaale waxa weeye nina guri weyn dhistay gurdheera dabaquu dhistay duurkiiaad soo tukatay waxa weeyaan gurigaad u sii socotaa hoos dheeraad guriga ka baxay soo maahan hooskiisaas inaad marto waa bannaanka fiir maan gudaha inaad soo gashay jidkaa iska marayda gurigiiaa marka qorraxda iskaga kaa aadiyey hooskaas soo milkul khayr maaha adiga kayrka milki iska leeyaad ku macfine caadatan mawshaygaas muxuuya ka war hadduu yidhaa waa hooskayaa laga mari dadkao dhan waa la yaabay waxay leeyihin acuudu billaah wuxuu aha wuxu dadkao dhan xataa waa la yaabay tusaale kale waxa weeye ninaa guri dhisay nalow ku xirta jidkaad marayda habeenkii kaasaad saacadda ku fiirsata saacadda waxaad ku fiiraysaa milkulkhayr maaha haye caadatan ma laysku diidaa la yskuma diido marka milkulkhayrka marka la diidaa waa marka ciddii milkigeedaad ku dhibtoonayso hadda adaad laakiin gudaha soo gasho ood tiraahdo inta gowgow gudaha dalq iska soo tira guri islaameed oo tiraa saacaddan ku fiirsan war mubaalanta le xag gurigayna kusoo gesho ha ilaa waxa weyan cawradiisii aad arkaydaa mogta markaase dadkii gabdhihii iyo wi aad arkaysaa marka mulkul kayr idan la'aan laguma tasarufi karo waxay ku xiran tahay waa marka kayrku ku dhibtoonayo laakiin haddaan kayrku ku dhibtoonayn mulkigiisii aadan waxba u dhimayn in lagu nacfiyaa waa shay mubaaxa dhibaatana male sida hooskaas aad derbiga harsatay sida saacadda aad ku fiirsatay iyo waxa la midkaa ilaahay marka mulkigiisana haddii dadku ku nacfiyan ku dhibtooma maanshaadkilribaatana waxay ayagu yidhahdeen war waa mulki alle idan la'aan lama isticmaali karo soo maaha waxaa la leeyahay allah mulkigiisii waa yahay laakiin intifaaca addoommadu ku nacfiyaan waxba wuxuu u abuurayba allana kuma dhibtoodo asagu idan marka waxa weeyaan qowlka horaa sawaabkii ah qowlka hore ayaa sawaabkii waayahay waa cinda alqaadii walxukmu xukunku soo qadaray latii hore ay ku cadfan tahay walxukmu xukunka cinda alqaadi qaadiga agtiisa iyo wabni xaamid iyo wa bacdi almuctasila alxadfu waa mancin iyo diidid wa tawaqafa aljuzariyu juzari oo waxaweyn xanaabilada ka mid ah xanaabilada ka mid ah abulxasan axmed ibnu nasri moxamed ibnu albaqdaadi alxambali shiiqaas iyo wal akaruuna culummada inta ugu badan waxay kusug waa ka joogsada wey wa tawaqafa aljazari waa faacilkii watawaqafa aljuzariyu waalakaruuna juzari iyo culummada badankoodu waa ka tawaqufeen oo waxay yidhaahdeen waxaweyn xukmu intifaaci alashyaai almuntafaca ashyaada nacfiga leh in lagu nacfiyo qabla wuruudi sharci xalaalna dhihi mayno xaaraamna dhihi mayno midna dhihi mayno sababta waxay yidhaahdeen haddaan idhaahno waa ibaaxo waa xukun sharciya haddaan idhaahno waa xaaraamna waa xukun sharciya seen xugun sharci u sheegayna anagoo daliil hayn anagu waa ka aamusaynaa yidha way ka joogsadeen marka qowlkan waxba saasa ma ahane qowlka raajixa waa qowlka hore oo ah waxa weeyaan xukmu lintifaac xukmu intifaaci alashyaa almuntafaca waxa weye waa alibaaxa wawaiyatun wawadciyatun waxay ku cadfan tahay waawey alaxkaamu qismaani takliifiyatun wa wadciyatun waxaa noo soo dhammaaday xukunkii takliifiga ahaa waxaana halkan ka gelaynaa xukunkii wadciga ahaa wa wadciyatun marka tacaariif u badan yahay wada muhiim ah tacaariif ilaa sagaal tacriif oo muhiima weeye wa wadciyatun iyo axkaamu wadci loo nisbeeyey wadciga dadkaa degsaday maahane allaa dejiyoo shaaricaa dejiyey oo xukunka ku xiroo calaamada uga dhigay wa wadciyatun iyo axkaamu wadci loo nisbeeyey wahiya axkaamtaasuna arbacatun wa afar bal fiiri sharaxa qowluhu uu yidhi wa wadciyatun wahiya arbacatun haadaa kanu macduufun wuxuu ku cadfan yahay calaa qowlihi shiiqa qowlkiisii uu soo yidhi fii maa taqadama wixii soo hormaray takliifiyatun waalxukmu alwadciyu xukunka wadcigaa maa shay weeye dalla uu tusay calayhi korkiisa khitaabu sharci sharciga khitaabkiisa oo min kowni haada shayi shaygan inuu yahay ah sababan sabab fii shayin aakhara shay kalena uu sabab u yahay koo ow shardan ama shardi inuu yahay lahu shayga kale labo ow maanican minhu mid u diidayo inuu yahay saddex ow saxiixan ama saxiix inuu yahay afar ow faasidan faasid inuu yahay shan ow ruksatan shay laysku fasaxay awal laakiin aan la ogolayn inuu yahay lix ow casiimatan waajib iyo go'aankii asalkaa inuu yahay toddobo waqad qasamahaa aqsaamta axkaamtaas wuxuu u qaybiyey waqad qasamahaa axkaamtaas wadciyadaa wuxuu u qaybiyey almu'alifu ilaa arbacati aqsaamin alwal wuxuu yidhi maa shay weeye yadharu bihi lxukm xukunku ku muuqanayo tan koobaad waa shay shaaricu calaamad xukunku ku muuqdo ka dhigay calaamado xukunku ku muuqdo ayaa shaaricu ka dhigay wa huwa qismiga oo uu ka dhigay shaaricu calaamadda xukunku ku muuqdo nawcaana waa laba nooc alcilatu cillo iyo wasababu sabab wa min tawaabicihimaa cillada iyo sababka kuwa raacana waxaa ka mid a ashardu walmaanic halkaas waa afar soo maaha fa haadihi afartaanu aclaamun waa calaamado calaamadahaasoo calaa xukmi xukunka tusaya afar calaamo xukunka lagu garta weeye waxa weeyaan cillo iyo sabab shardi iyo maanic afar waa taas hal qayb iskula yihiin afartaas marka qaybta koowaadu ka dhiga waana xukun wadciya afartuba afaanii qismiga labeeya alsaxiixu walfaasid shaygan waa saxiix cibaadadan waa saxiix ama waa faasid mucaamaladan waa saxiix ama waa faasid waa qayb ayaduna waana laba xabo saxiix iyo faasid afartii hore ku dar lix athaalif almuncaqid salaadan waa xidhantay nikaaxan waa guntamay muncaqid shaygan waa caqidmay ayadana waa qismi gaara toddobo araabic alruksatu walcasiima rukso shay awal xugun sharcigu siiyey in lagaa rugsa siiyo oo lu yidhi adugu kuma jirto waa rukso alcasiimana waa xukunka asalka sharcigu siiyey labadan ku dar sagaal sagaalkaasoo laysku daraa waxaa laysku yidhaahdaa alxukmu alwadciyu waa kaasa xukun wadciyu halkan masale muhiim uga hadlaa sharaxa oo ah farqiga u dhaxeeya xukunka wadciga ah iyo xukunka takliifiga ah labaduba waa xukun sharciya laakiin haddana calaamado lagu kala yaqaanay leeyihi walfarqu saddex farqiyuu marka sheegi doonaa walfarqu farqiga u dhexeeya bayna khitaabi takliif khitaabka takliifiga ah iyo walwadci waa khitaabi lwadci khitaabka wadciga ah khitaabku waa kalaamullah iyo kalaam rasuula loola jeeda walfarqu farqiga u dhexeeya bayna khitaabi takliif takliifka khitaabkiisa iyo walwadci wa khitaabi lwadci min wujuuhin dhinacyaalu ka ahaaday dhowr dhinacu ka imaana saddexu keena minhaa wujuuda waxaa ka mid ah alwal ana alxukma atakliifiya xukunka takliifiga yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa bificli lmukalaf mukalafka ficilkiisa faqad oo kaliya mukalafka waxa weeyaan ficilkiisa kaliyuhu ku tacalluqaa takliifigu xukunka takliifiga mukalafna waxaa la yhahdaa waa maxay albaaliq alcaaqil wadalika kaasu murtabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi alxukmi alwadciyi xukunka wadciga khilaafkiisa fayatacallaqu xukunka wadciga wuxuu ku tacalluqaa bificli linsaani insaanka ficilkiisa mutlaqan ha kala qaadin mukalaf iyo qeybkiisa saqiirkii majnuunka xataa ku jira waa ku jira xukun wadciyaa ku tacalluqa fayatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa xukunka wadciga bificli linsaani mutlaqan walow kaana insaankaas haba ahaado kayra mukallafin midaan mukallaf ahayn ka sabiyi sida saqiirkii iyo walmajnuuni kii waalna oo waxa weyn hadda qof waalan hadduu qof islaameed ku tuntoo dilo diyadii waa la yska rabaa xukun wadciyaha ka imaana xukun takliifiya kuma jiro oo qofkan waalan dembi loo qori ma xukun takliifiya male laakiin muxuu leeyahay qofkan waalan qaraabadiisiyaa laga rabaa biyo inay bixiyaan xataa asaga laguma laha ila asagu mukallafka maaha ha xoolo oo kale weeye dadkii wax weye ila maxaa laga rabay inay xirxirtaana la rabaa qof waalan hadduu kuu joogo suuqa inaad ku soo dayda maaha ilaahay baa nimco ku siiyey waa ugugu imtixaana halkaan mid waxaa lagaa rabaa inta xirxirato inaad bari yeesho waa imtixaan ilaahay kugu imtixaanay xukun takliifiyaa ka imaana marka qofkaas waalan saqiirku waa sidoo kale saqiirku haddii uu wax dilo waxa weye dhiiggiisii waa diyadii khadda wey qaraabadaa laga rabaa xukun takliifiyaa ka imaana isaga dembi loo qori maa soon la dhihi maa maxaa yeele mukallafa maaha xukun takliifiya kuma jiro xukun takliifiya kuma jiro kamaa yatacallaqu siduu ugu tacalluqo xukunka wadciga bificli kayrilinsaani insaanka qayrkiis ficilkiisa ka daabati sida neefka xoolaha neefkaas tudlifu neefkaasoo tudlifu baabiinayda shayan shay neef xoola hadduu wax baabaasho neefku miyuu mukallafiya maahan mukallaf haddana xukun wadciyaa ka imaana caaw markii la kala seexdaad adigu oodda ka qaadatay loodaadii waa markii muslim seexdeen oo xoolihii nimbo xero ku xaraystay beerihiina laga soo hoyaaday waa dhaqaaqday lodii beer islaameeday daaqday xukun takliifiya ma laho waa dambowda lodu la dhihi maa laakiin xukun wadciyaa taaganoo wax alla waxay daaqday adaa lagaa rabaa xoolaha iskale wakadaalika adoo wada ratigii adoo wada uu qof islaameed cunay hogaankana adaa haya ama adoo dul saaran adoo dul saaran fiiri adoo dul saaran oo adugu hogaanka ku dhagan oo dul saaran uu qof islaameed ku tunto ma ka celid hogaanka dhifad waa lagugu leey saddexdaas goora xoolaha laysku yeeshaa haddaad dul saaranta oo amaad gadaal ka wado waa la mid iyo haddaad hogaamaydo iyo haddaad marka dadku seexdaan sii daydo saddexdaasba waa lagu leey waxay geystaan amaa fatiga duurka ku sii daysatay ama dameer kaasuu dad islaameed jajabshay laguma laha aljubaaru waxa weeye alcajmaau jubbaar alcajmaa'u jubbaaru xadiiska bukhaari muslim waxa weye wax alla wixii xooluhu geystaan waa hudur nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam hudur weeye laakiin saddexdaan kuma jiraan halatan adaa gacanta ku hayo waa aaladaadii markaad neefkan kaxaynayso ama dul saaran tahay iyo markaad hogaanka ku haydo iyo markaad habeenkii sii daydo marka dadku seexdaan taas wax weyn waa lagugu leeyay ilaa tacaddi adiga xaggaaga ka yimid wey waa qalad xaggaaga ka yimid ama neefkii sida caadiga suuqa u daaqayay wax weyn loo sii daayey oo wakhtigii xooluu daaqi jireen duurka daaqaya hadduu qof xaraati wadnaha gooyaan lagugu lahayn hadduu qaniinaan lagugu lahayn hadduu wax lagugu leey male beerta xataa maalintuu daaqa laguguma le dad adugu ku soo celin marka waa noocaas marka haddana fiiri halkaas maxay ku tusaydaa xoolihii oon mukallaf ahayn uu ku tacalluqay xukun xukunkaas marka maxaa la yidhahdaa takliifi takliifi waxaa cafa haa wadciyaa la yidhahdaa cafwan xukunkaas waxaa la yidhahdaa wadci ayaa la yidhahdaa maxaa yaele mukallafa maahan xoolahan mukallafa maaha wuxuu yidhi ka daabatii neefkii xoolaha ahay oo kaleeto weeye tudlifu daabadaasoo tudlifu baabiinayda shay-an shay fa inna calaa saaxibiha qofkii iska lahaa waxaa dushiisa ahday addamaano laakiin marar gaara wey mar walba maaha marka la damaanayo afaani farqiga labeeya farqi labaad oo u dhexeeya xukunka takliifiga iyo xukunka wadciga anna alxukma takliifiya xukunka takliifiga laa yakuunu ma noqdo ilaa bilkasbi shaqo maahane xukunka takliifiga qofku hadduusan asagu kasban kuma tacalluqo xukunkiisu xukun takliifiya adigu ilaa aad samaydo kuguma tacalluqo laakiin xukunka wadciga wax aadan samayna xukun sharciga kugu tacalluqa waa midaan hadda soo sheegayno oo kaleeto waxa wey miaal asagaaba haddaan ku soo celina waa kane wuxuu yidhi bikhilaafi alxukmi alwadciy wadaalikaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi alxukmi xukunkii khilaafkiisa xukunka alwadciy loo nisbeeyey wadaalika miaalkii ka wujuubi diya waa diyada waajibnimadeedoo kale ka wujuubi diya diyada waajibideedoo kale weeye cala alcaaqilati qaraabada ay ku waajibto maca annahum ayagoo lam yubaashiruu aan la baashirin alqatla dilka fiiri qof qaraabo aad tihiin oo meel ugaar ka dilanaya ugaaruu xabad ku riday waa aq martay muslimay ku dhacday ama ugaarkii inta ka dustay ku dhacday diyadii waajibay kugu tahy maahan ixsaanaad adugu samaynayda kaliya waajibay kugu tahy ficilkan adugu maadan samayn ma adan samayn marka xurunka wadciga adoga ficilkaaga kaliya kuma tacalluqo waa calaamado sharcigu sameeyey waxaa la yidhahdaa rabdu laxkaami bilasbaab rabdu axkaami bilasbaab axkaamaa sharcigu sabab ku xidha mar haddii sababti la helo xukunkiinu waa hela rabdu axkaami bilasbaab waa axkaam sabab lagu xidhay haddii qof qaraabadaada hadda wax u dilo xukunaa ku xidhan diyaa lagugu leeyay waajibayna kugu ta dad bixiddiida ku dambaabi soo ma jeedin waa hadda markuu u dilo taas marka xukunka wadciga ah waxa weeyaan rabdu alaxkaami bilasbaab waa axkaam asbaab ku xihan ma ahan wax takliifi oo adiga kaliya ficilkaaga ku xihan ma ahan marka taasaa ka midaba wainamaa wax kale maahan macnaahu waxa weyaan ficilkan macnihiisu waxa oo diyadu ka waajibtay anna ficla alghayri hayrka ficilkiisa qad waqaca waa dhacay sababan fiiri xaaluu sabab u yahay lihubuuti alxaqi xaq inuu ku sugnaado fii dimatihin qaraabada dimadooda afaarif farqigaa saddexeeya oo ay ku kala duwan yihiin axkaamta takliifiga ah iyo axkaamta wadciga ah ana alaxkaam altakliifiya axkaamta takliifiga ah fii qudrati almukallafi qofka mukallafkaa awooddiisay ku jirtaa wa ma'muurun bihaa waana la amray ficlan xukun kastoo takliifi ah laba shayuu leeyahy waxa weeyaan adiga ayaana lagu amray waana aad awooddaa waana aad awooddaa laakiin xukunka wadcigaa inaad awooddaana waa dhici karta inaadan awoodin waa dhici karta inaan lagu amrinaad dhici karta xukunka wadciga saas uga duwanya markaasuu yidhi ana alaxkaama takliifiya fii qudrati lmukalaf qofka mukallafka awooddiisay ku jirtaa wa ma'muurun biha waana la amray ficlan kal wuduu'i sida weysaqaadka oo kale lisalaat xaal u sugnaaday weysaqaadku waa xukun oo takliifi ah saas darteeda waana awoodda waana lagu amray waana lagu amray aw tarkan ama inaad ka tagtaa lagu amray tarkan ka saa'ir ilmanhiyaat sida manhiyaadka oo dhan zinada qamrada beenta waxa weeyaan waana lagu amray inaad ka tagto waana awooddaa inaad ka tagto waana adwoodaa ama alaxkaam alwadciya axkaamta wadcigaa fa hiya imaa daakilatun inay soo gashaba taxta qudrati lmukalaf mukalafka awooddiisa inay soo hoos gasho bixayu meel yastadiicu uu awoodo alficla samayn iyo watarka ka tegid ka sariqati sida tuugadoo kale allatii tuugada hiya sababun sabab u ah fii qadcilyaddi gacanta lagoynteeda waxa weeyaan xuduudda axkaamta xuduuddu waa axkaam wadciya oo sharcigaa wuxuu ku xiray xukunkan sababtaas haddii tuugnimo la helo gacangoynimaa la hela daan maanic jirin marka haddana qofku waa awooda waana la amray inuu ka tago marka nuucaas waa noqon kartaa xukunka oo wadciga waa noqon karaa koo wa imaa hayru daakhilatin inaysanba soo gelin fii qudrati lmukalaf mukalafka awooddiisaba inaysan soo gelin aslan ka zawaali shamsi sida qoraxda suurideeda duhurka waajibidiisa xaa sabab u ah zawaalu shamsi qoraxdu inay suusho miyaad awoodda inaad suulido adiga qoraxdu miyaad dhaqaajin kartaa marka awooddaadana kuma jirto duurkuna waajibima ilaa qoraxdaas ay suusho ma waajibayo wannaqaa'i in daahir laga noqdo min alxaydi fiiri gabadha salaad inay tukato goormay ku waajibeen waa markay xaydka ka daahir noqoto laakiin miyay awoodda iyadu inay isdaahirido oo dhiigga goydo ma awoodo khalaas marka qudnadeedaba kuma jiro aw yakuunu ama wuxuu noqonaa xukunka wadcigaa fii qudrati addoonka awooddiisa walaa yu'maru bihi lanana amrima waxaa dhici karta xukunkan oo wadciga ah qofku waa awooda laakiin sharciguba ma amrinba miaal kan nisaabi lisakaati xaal u sugnaaday walistidaacati lilxaji xaalay u sugnaatay waxa weeyaan goormaa qofkay saka ku waajibtaa waa markuu milki waxaw markuu milkiyo nisaab nisaab marka qofku inuu raadiyo waa wax uu awoodo laakiin sharcigu ma amrin ma dhihin si sekadu kuugu waajibto maal raadi xajku goormuu qofka ku waajibaa markuu istidaaci karo uu ku tegi karo ugana soo laaba karo waana awooda qofku inuu dhaqaale raadiyo haddana sharcigu uma dirsan ma dhihin raadi dhaqaalo xajkugula waajibo ma la dhihin marka saddexdaasu u qaybsami karaa wax uu awoodo loona diray waa noqon karaa xukun wadciya sida sariqada inuu ka tagoo kale wax uusanba awoodinba inuu noqdo sida ka zawaali shamsi wax uu awoodo aan loona dirin inuu noqdo sida waxa weeyaan ka milki nisaab walistidaacati lilxaj waaya matniga ku laabo wa wadciyatu wahiya axkaamta wadciga arbacatun wa afar axaduhaa axadu larbaca afartan midkeed maa shay weeye yadhar uu ku muuqanaa bi maaga alxukmu shay xukunku ku muuqan ahoo sharcigu calaamad uga dhigay waa calaamado sharcigu dejiyey calaamadaas markii laarko xukunkiiyo aan la hele waana afar shay halkaa soo gelaydaan nidhi waa cilladii iyo sababkii iyo shardigii iyo maanicii afartaasaa meeshaas ku jirta afartii marka cilladii uu soo hormariyey wa huwa waxa xukunku ku muuqdaa nawcaani waa laba nooc cillatun cillo iyo wa sababun sabab labadaas wey labada halkaas ku sheegaa cillatun iyo wa sababun imaa caqliyatun mubtada soo qadaro wahiya ciladii imaa caqliyatun mid caqli loo nisbeeyey inay tahay wadaalika mihaalkii kalkasri jebin oo kale weeye lilinkisaari jebid xaal u sugnaaday ow sharciyatun mid sharci loo nisbeeyey cillada marka labaa loo qaybiyaa cilla caqliya iyo cilla sharciya cilla caqliya waxaa la yidhaahdaa maa yuujibulxukma laa maxaala wax caqliga lagu og yahay haddii la helo xukunkana waa la hela caqligaba lagu ogy sharaxana waa iniin dhigayaa falcillatu alcaqliya maxaa la yidhaahdaa hiya maa yuujibu alxukma laa maxaala waa wax xukunka waajibinaya oo aan shaki yar soo geli karin caqligaana lagu ogaanaa inuu shaygaana xukunka waajibina caqligaad buu ku ogaana tusaale wadaalika mihaalkii kalkasri jebin oo kale lilinkisaari jebid xaal u sugnaaday meelahaaso kale waxaan ka ta meelaha dadka de naxwada aan aqoon aan u dhaxay maxaa yeelay kasara waa jebiyey in kasara waa jebey waxa weeyaan waa inuu labadaas qofkii kala fahmi karo kasara waa jebiyey adiga hadda fiir ulaad qabatay dhash aad kala siiday cillada aad adigu la timid waa jebinta haddaad jebido ma dhici kartaa usha inay jebi diido ma dhacaydo haddaad mar adigu jebido ood kasri samaydo mudaawaca imaanaya inkisaar oo usha inay jabto qad madoobaad soo qaatay baterianta qastay madow markuu noqday aad mara cad mariday marintan waa cilladii madow ma laga weyna maradii xukunkii madow ah ma la wey karaa ma dhici karta in la waayo shaygan haddii la helo xukunka in la hela waa laasim kaasaa waxaa la idhaha cilla caqliya caqligaada lagu fahmaaba mar haddii sababtan la helo in xukunkii la helayo waa shay laasim ah taasoo kale waxaa la idhahdaa cilla caqliya la idhahda cilla caqliya sida jabin jebitaan midna waa laasim midna waxa weeyaan waa mucaddo kasara waa jebiye wey in kasarana waa jabay ka tib markaasuu yidhi wadaalika kalkasri jebintii oo kale wey lilinkiisari jebid xaal u sugnaaday ka taswiidi lisawaad oo kale madoobayn madoobaa ka imaana soo maa haddaad adigu madoobeyday taas waa cilla caqliya ow sharciyatun sharci mid loo nisbay inay tahay midda sharciyada xaal loola jeedaa cilla sharciya laba shay ayuu mid ku idlaaqay wuxuu yidhi laba shayaa mid lagu idlaaqaa laba qowlu soo raray saddexay usuuliyiintu ka dhigi jireen qiila waxaa la yidhi innahaa cillada sharciyadaa almacnaa waa macnaha alladii macnaha callaqa sharcu sharcigu ku xidhay alxukma xukunka calayhi macnaha korkiisa tan koobaad waxay tahay in la yidhahdaa cillo waxaa la yidhahdaa macnaha sharcigu xukunka ku xidhay tusaale khamrada taxriimkeeda maxaa lagu xidhay iskaar marqaan soo maahan shay kasta oo laga helo inuu wax marqaaminayo xukunkiiyaa laga hela kullu muskirin xaraamun wa kullu muskirin khamrun sharcigii marka wuxuu ku xidhay taxriimka iskaar macnahaas iskaarka ahaa laydhaha cillo marka maxaa xukunkiiyaa ku xidhan mar kasta oo la helo iskaarkii xukunkii sharciga ayaa la hela oo xaaraamnimada aha wa ka sabiyi oo kale fiiri saqiirnimada maxay ku xidhan tahay caruurkan in mas-uul maalkiisa laga noqdo siqarkay ku xidhantahay soo maaha siqarkay ku xidhantahay marka siqarku waa cillo in alla inta caruurkaasu saqiir yahay mas-uula laga yahay maalkiisa looma dhiibi karo ma bannaana walaa tu'tuu sufaa amwaalakum ma bannaana in maalka loo dhiiba soo uma jeedin wa kalqatli alcamdi alcudwaan lilqisaas qisaas qof qof in loo dilo sharcigu muxuu ku xidhay saddexdaas macno oo wada jira saddexda macnoo laysku daray alqatlu alcamdu alcudwaanu waa saddex macno alqatlu alcamdu alcudwaanu mid kaliyu ma keeni karo haddii qatli la helo qisaasaa timid maahan macnuhu waxaad ekei kartaa qatligan inuu yahay khata qisaas ma keenayo camdi inuu yahay dhacda lakiin cudwaan uusan ahayn oo macallinkii edbinaya ul yar xanjafkuusiiyo carruurkii dalaq iska dhintay loo qisaasi maa diyo waa la yska rabaa laakiin loo qisaasi maa maxaa wax uu ku dhiftay wax loo dhinto ma ahayn fiiri cudwaan meesha kama muuqan xoogaa ta'diibaa ku jira wax loo dhinto waa inuu ku dhuftaa sida qaalibka dhagaxuu ku dhiftay haraatii wadnaha ku dhiftay macallinkii ta booday marka waa disha lale waa laga jarasna macallinka hadde markaas lama ogtahay ma ahan wax oo haraatii moogta edbino waa lagu dhiman karaa dii beerka ugu dhuftay waxa laakiin uluu nash ku siiyey dilad waa iska dhintay waxaa la leeyahay cilatulqisaas lama helin maxaa cilatulqisaas waxay ahayd alqatlu alcamdu alcudwaan mar kastoo macnahaas la helo oo ah alqatlu alcamdu alcudwaan xukunkii qisaastahayaa la leeyahay marka waxa sharcigu xukunka ku xidhaa cilo la yidhaahdaa taasu waa qowl qiila waxaa la yidhi almacnaa hiya ciladu almacnaa waa macnaha alladii macnaha callaqa sharcu sharcigu ku xiray alxukma xukunka calayhi macnaha korkiisa wa qiila waxaa la yidhi albaacifu hiya ciladu albaacifu waa kan ku bixiyey lahu sharciga calaa ihbaatihi ihbaati alxukmi xukunkan inuu sugo sharciga inuu xukunkan jideeyo macnaha ku bixiyey maxaa loola jeedaa marka sharcigu jidaynayo qisaasta oo la leeyahay waxa weeyaan qofkii laga helo alqatlu alcamdu alcudwaan qisaasaa ku waajibtay xikmadda sharcigu u jiday waa maxay xifdu nufuus in nafta la ilaaliyo sharcigu markuu jidaynayo qofkii qamracada in la jeedlo muxuu jideeyey xikmadda ku keenta waa maxay xifdu alcaqli sharcigu markuu jidaynayo saariqa gacanta in laga gooyo xikmaddu waa maxay xifdu lamwaal sharcigu markuu jidaynayo qofkii sinaystay hadduusan guur xalaala soo marin boqol karbaash kii guur xalaala soo marayna waxa weeye in dhagax lagu dilo waa maxay xifdulcirb xifdulacraaf in cirbiga la ilaaliyo marka xikmadaas laftirkeedana waa laydha cillo macnaha ku bixiyey sharcigu inuu xukunkan jideeyo manahaasaa la yidhahdaa macnahaasaa la yidhahdaa wahaada midkan dambe owlaa haboonaasho badanu leeyahy wahaada tacriifka dambe owlada ciladu waa albaacifu midka ku bixiyey lahu sharciga calaa ihbaati xukunka lisugidiisa wahaada macnahana owla xaqnimo badan siduu ku fiican yahay insha allah dersiga dambe ayaan ku faahfaahi doonaan wallah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed